bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsanna khiyaartaadna dhegeysanaysaa meel walba oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinkii maanta dhegeystayaal habeen kasta hadda oo kale ayaa barnaamijkan dhacdooyinka maanta waxaad kala socotaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caawana dhegeystayaal waa habeennimo sabti ah taarikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad oo ah bisha sebtembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada aanu barnaamijka kusoo qaadi doonno hadduu alla idmo dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta qalabka warbaahinta kala hadlay dadweynaha soomaaliyeed meel ay joogaanba isaga oo la socodsiiyey xaaladaha dalka iyo shirka dhowaan la filayo inuu ku qabsoomo magaalada muqdisho ee madaxda igaad ay isugu imaanayaan iyo weliba xaaladaha kale ee amniga dalka waxaan sidoo kale barnaamijka ku soo qaadi doonaa dhegeystayaal oo aad maqli doontaan taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud oo isaga ku sugan magaalada kambala aanu khadka telefoonka kula xiriirnay oo aanu wax ka weydiinay ciidan ama saraakiil ka tirsan ciidanka biliiska soomaaliyeed oo halkaasi tababar loogu soo gabagabeeyey taliyuhu iminka waxa uu ku sugan yahay magaalada kambala khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaanu kula xiriirnay barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan tirada saraakiishaasi soomaaliyeed ee ciidanka kabliiska ka tirsan ee tababarka loo soo gabagabeeyey waxyaabaha ay barteen waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dhegeystayaal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo iyaguna maanta la wareegay dhul si ay markaasi xarun uga samaystaan ay ugu shaqayn lahaayeen oo ay howlahooda ugu sii wadan lahaayeen waxa aan warbixin idinkaga haynaa waraysi aanu la yeelannay guddoomiyaha guddigaasi madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran xaliime ismaaciil xaliimeerey ayaan waraysi la yeelanay oo arrimahaasi aanu ku soo qaadi doonna barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan xildhibaan nuur faarax jumcaale oo isaguna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee dalka oo iminka ku sugan degmada caabud waaq oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi waxa uu u tegey dhibaatooyin halkaasi ka dhacay dhowaanahan oo dad nabadoonno iyo dhaqan ah lagu dilay arrimahaasi iyo waxyaabo kale oo ku saabsan xaaladda nabadgelyo iyo nololeed ee degmadaasi ayuu u tegey waxaanu ka warbixinayaa bal waxyaabaha u qabsoomay intiu halkaasi ku sugnaa waxaad sidoo kale dhegeystayaa barnaamijka ku maqli doontaan maamulka gobolka banaadir oo iyana soo saaray amar kama dambays ah oo ay ku diidayaan in aan xoolaha markaasi loo qalayo ciidda udxiyada aan magaalada gudaheeda lagu qali karin si nadaafadda iyo faa'iidoorka guud ee magaalada loo ilaaliyo waxa ay amreen in xoolaha la qalayo hadday yihiin kuwa ganacsi iyo kuwa udxiyadaba lagu qalo goobaha loogu talagalay ee kawaanka markaasi qalliinka xoolaha waxaad mali doontaan amarkaasi oo ay bixinayaan dowladda hoose ee xamar iyo afhayeenka oo arrimahaasi ka hadli doona maamulka gobolka banaadir waxaad sidoo kale dhegeystayaa barnaamijka ku maqli doontaan oo aanu idiin soo gudbin doonaa lambar telefoon oo loogu talagalay in hay-adaha ammaanka looga waco ama dadweynuhu ay uga yeeraan marka ay ala kulmaan dhibaato ka dhan ah amniga afhayeenka hay-adaha amniga dalka ayaanu waraysi la yeelanay oo aan idiin haynaa oo idiin faahfaahin doona iyo xaaladda amniga ee maalmahan magaalada muqdisho guud ahaan iyo gaar ahaan waddooyinka waaweyn ee caasimadda maadaama caasimadda dhowaan la rajaynayo dhegaystayaal in uu ku qabsoomo shir madaxeedka urur goboleedka igaad oo dhowaan la filayo magaalada muqdisho muddo dheer kadib inuu ku qabsoomo barnaamijka hadba waxay inagu soo kordha ayaad dhegaystayaal sidoo kale maqli doontaan inta aan ku guda jirno barnaamijka waxaa ii farsamaynaya saaxiibkay maxamed cabdiweli anna dabcan waa idinla socodsiinaya ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinkii maanta وهكذا دقيقتين أنه كبلون مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا مدن حسن شيخ محمود أي مانتا ددوينها سوماليا وها وكلها اللي قلبك ورباهين تدلك waxaan madaxweynuhu ka hadlay arrimaha ku saabsan shir madaxeedka dhowaan ka furmaya magaalada muqdisho ee ay isugu imanayaan madaxda urur goboleedka igaad oo markaasi sidoo kale dhegeystayaal waxaa madaxweynuhu ka hadlay arrinta ku saabsan xaqiijinta amniga iyo sida dadweynaha ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyo guud ahaan dalkaba looga rajaynayo ama looga filayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si amniga dalka guud ahaan loo xasiliyo iyo kan gaar ahaaneed ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu ku bilaabay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaan saxaafadda ugu yeeran inaan dadka soomaaliyeed la socodsiiyo xaaladda magaalada muqdisho ee maalmahan soo socda Eh, sida idaacadaha iyo saxaafadda aad ka wada maqasheen waxaa nagu soo socdo shir weyn oo aada iyo aada muhiim u ah oo ah in ay madaxdii dalalka igad oo dhan ay ku shirayaan magaalada muqdisho oo shirkii igad lagu qabanayo arrintaasi marka waa arrin weyn taariikhda markii ugu horreysay oo madax madaxda ee urur goboleedka igad ay magaalada muqdisho ku shiraan heer ee madaxweyne ee hadda ka hor waxaa ku shiray ee wasiiradii arrimaha dibadda markanna waxaa isu imaanaya waxaa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ah ururka igaad oo halkan shirkoodii ku qabsanayo cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada muqdisho aada iyo aada ayaa dowladda soomaaliya u adkaysay ee ayadoo kaashanaysa weliba ee ciidamada amisom ee amnigaas la adkeeyey waan garan karnaa dadka soomaaliyeed culaysyo dheeri ah ayuu ku keeni karaa dhinacooda muxuu ahay nolosha iyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqii iyadoo weliba xilli aada iyo aada muhiim ah oo xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana waktiguu isku soo aaday shirkan mar aada iyo aada wakti aada u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka wuu isku soo aadeen Eh, waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro eh, shirkaas in- inta uu socdo muddo kooban waaye Eh, caalamkuna waxyaabaha practiceka caadiga ayay ka mid tahay marka shirarka waaweyn ee caalamiga dhacaya in ammaanka aada loo adkeeyo adkeynta ammaankuna mar walba noloshii caadiga ahayd ee dadka muwaadiniinta waxbay ka bedeleen dadka qaarkiis culaysay kusoo kordhi kartaa dhaqdhaqaaqaas yaraaday waxaan rabaa marka dadka soomaaliya inaan ka codsado uguna baaqo in ay dowladda soomaaliya kala shaqeeyaan arrintaas amniga ah maalmaha soo socda waa horumar weyn oo dalkeennu ku tallaabsaday ummaddeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimadeenna lagu qabto wixii hadda ka dambeeyana shirar kaloo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doono Eh, horumarinta dalka iyo sumcadda dalka kor u qaadisteeda qiima loo bixiya ayay leedahay qiimaha aan bixinayna ayay ka mid tahay inaan maalmahaas dulqaad aan ka muujino eh, adkeynta amniga ee lagu am- amniga maxaanku idhahdaa shirka lagu sugaayo lagu ilaalinayo magaca iyo heybadda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay leedahay caasimadda soomaaliyeed ay leedahay iyo dowladda soomaaliyeed eh, horumarka maalin walba dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ay gaarayso dadweynaha mar kale eh, waxaan is- ugu baaqaynaa dulqaadkaas iyo wada shaqayn in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga muddada kooban ee yar ee shirkaa uu soconayo kadibna nolosha wax walba caadigoodii ayay kusoo noqonayaan haddii alla yidhaahdo Eh, intaas ayaa ugu muhiimsaneed fariinta maanta aan dadweynaha soomaaliya inaan la socodsiiyo aan rabo inta kale dalku waa caadi waa degan yahay waa fiicannahay alxamdu lilah howlgalladii amniga lagu sugayey sidoodii ayay u socdaan shirki madashu waa socdaa eh, meelihii ugu dambeeyey ayuu marayaa Eh, waxaa kasoo bixi doona haddii alla yidhaha sida caadiga eed go-aanno kale oo hore loogu sii qaadaya arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka guud ahaan haddii alla yidhaahdo soomaaliya way dhaqaaqday inta maxaanku idhahdaa shakiga cabsida qabtana waxaan leenahay muxuu ahay dhib ma jiro ee soo raaca dadkiina iyo dowladdiina maanta marka muhiimadda intaasay ahayd aad iyo aad ayaa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka qaybihiisa hore ayaannu weli ku jirnaaye taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeed sarreeya gaas maxamed sheekh xasan xaamud ayaa dhegaystayaal waxaannu gordhaweyto qadka telefoonka kula xiriirna isaga oo ku sugan magaalada kambala ee xarunta waddanka yuganda halkaasi dhegaystayaal waxa uu u tegey taliyuhu saraakiil ka tirsan ciidanka biliiska soomaaliyeed oo leel sarkaal loo tababarayay ayaa halkaasi tababar loogu soo gabagabeeyey tababarkaasi gabagabadiisii waxaa ka qayb galay sidoo kale madaxweynaha dowladda yuganda mudane yuveri museveni oo isaguna markaas ka qayb galay haritaankii tababarkaasi leyl sarkaalka ahaa ee ay qaadanayeen ama wada qaadanayeen ciidamo ka tirsan saraakiisha soomaaliyeed ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo kuwo iyana ka socday wadamada yuganda iyo weliba wadankaasi koonfurta suudaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreegaas maxamed sheekh xasan xaamud oo haddaba ku sugan magaalada kambala ayaanu qadka telefoonka kula xiriirnay waxaana weydiinay tababarkaasi ciidanka loo soo gabagabeeyey iyo waxa ay ka tari karaan howlaha ciidan ee iminka soconaya waxaanu ku jawaabay bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa jirtay sanadkii hore bishii juun inaan usoo dirnay leyli saraakiil oo ciidanka leyli saraakiishaas oo ahaayeen ardaydii dugsiyadii sare aan ka qaadanay oo runtii markii aan xilka qabtay may kii aan ku dhawaaqay si loo horumariyo tayada ciidanka booliiska soomaaliyeed loo baahanya in ardayda waxbaratay ay kasoo qeyb galaan runtii dadkii ayaa maanta waxaa ilaahay nasiib noogu dhigay inaan soo aadno wafdi ballaaran in aan hogaaminayo inaan ka qeyb galno xaflad xiritaanka saraakiishaas oo tiradooda aad u badneyd inta badanna ay ka socdeen dalka uganda waxaa kaloo ku weynayay dalka sudan koonfurta suudaan iyo soomaaliya wafdi aan hogaaminayo soo gaaray magaalada kambala caawana jooga degmada masiinji oo ay ku taallo dugsiga tababarka booliiska marka tababarka maanta waxaa marti sharaf ka aha oo xiray madaxweynaha dalka uganda kagujo yoweri museveni generaal generaal museveni ayaa maanta xiray runtii farxad iyo guul ayaan ku dhamaatay waana dee horumar maanta booliiska soomaaliyeed kusoo korodhay waayo booliiska soomaaliyeed sidaad ogtihiin waa adeegaha bulshada marka haddii adeegihii bulshadii waasan aqoon lahayn oo uusan yani fahmi karin waxay u baahan tahay bulshada dib weeyey marka yani dardartii cusbeed ee aan gelinay booliiska soomaaliyeed taageero badan aan kusoo dirin ayay qayb ka tahay insha allah waa gartay imisu socoyey marka tababarkan lasoo gabagabeeyey leel sarkaalka ah imisa soomaaliya ayana tababarkaas qaadatay oo saraakiishaasi soo socota iminka waa soomaalida ee tababarka ku jirtay conton ayay ahaayeen oo tababarka hal mar bilaabay laakiin cillado oo cillado xagga caafimaad awgeed ayaa toddoba ayaa naga hartay marka maanta cillada noo soo qalanjebisay soomaali ahaan waa afartan iyo saddex sarkaal booliis oo dhalinyaro ah oo dugsidii sare ee dalka ka baxay oo runtii yani maanta aan dhihi karo runtii maanta yani khayra khayra khayra ayaana qaaday markaan aragnay sida maakano maanta ay meeshaas waxay kusoo bandhigeen haddii ilaah idin kolley un markaan imaana idaacadada laga soo deyn doonaa yani horumar ayay tababar heer sarena qaateen oo ah tababar aada iyo aada u adag tababar ciidannimo oo aan isdhihi karno horumar ay iyagana markay kulley kusoo laabtaan dalkooda laakiin kulley waxay noqon doontaa khibradii halkaan ay ka faa'iidaysa inay kusoo beeriyaan booliiska soomaaliyeed taliya dadaal fara badan ayaad geliseen sida muuqata booliiska dib udhis weyn ayaana ku socda marka hadda saraakiishan maxaa is leedahay way ka tari karaan howlaha socda ee nabadda lagu sugayo iyo guud ahaan howlaha booliiskaba horta waa garan kartaa qof markuu la tababarto laba wadan kale south sudan iyo uganda isdhexgalkaas horta wax weyn ah marka maadaama oo ayaga hadda ay dhaqan bulsho kale ay arkeen aqoontiina ay leeyihiin tababarkii ciidamana ay soo qaateen waxyaalihii aasaasiga u ah booliiska soomaaliyeed ay soo qaateen annakana maanta soomaali ahaan yani maadaama hay-adihii dawladda ay ay kisir kiska jira usoo dhismayaan ayaan annakana booliiska soomaaliyeed oo ah hooyada ciidamada qalabka sida ayaan waxaan annakana goodsanay siyaasiyan in aan horumarino kuwaan ku aqaan jaamiciyin baa kusoo biiri marka qoladan haddii ilaa idmaanto waxbay kusoo kordhin doonaan insha allah rajo weyn waa kala waa kala leeyahay waa gatay een rajada aad ka qabtaan inay howlahaas sii socdaan oo saraakiil sidan oo kale ah ilaan ardada dugsiyada sare ka soo baxaysaa way badan tahay haddana gaar ahaan kuwa codsanaya inay booliiska ka mid noqdaan sanadooyinkan een bilahan dambe aad bay u badan yihiin marka tababarada noocan oo kale ah een maslada way sii socon doonaan mase lagu qaban karaa gudaha maadaama hadda dibadda lagu qabto een saraakiil een xaryo tababaro oo leeli sarkaala gudaha dalka waan laga samayn karin Een, waxaa waata aqoonta een, inta badan maanta dibadday soo aaday marka een, dowladaha aan asxaabta nahayna maarata waxbaan ka dalbanaa Mm.
Een, hase yeeshee sida aada la socotid een, bishii juulaay afar iyo tobankeedii waxaa ka qalin jebiyey akaademiyada marcalkaaciye ee booliiska Mm.
afar iyo toban ee, waa- waa sagaal iyo toban oo leyli sarkaal oo jaamiciyiin ah oo hal sano ku jira dugsiga waa gartay marka tababarada anaga afkar waa dadaalnaa wax badanna waa qabanaa marka laakiin waxaa laga maarmaa mar kasta in la helo tababaro badan oo dowladaha ay as- as- asxaabka tihiin ee xoogaa kaaga roo dhinaca farsamada dhinaca teknolojiya dhinaca tababarada laakiin anaga ma fadhino bolis soomaaliyeed ahaan ma fadhino Een, halkaas sano intaasaan tababarnay waxaan kaloo tababarnay laakiin ayaga tababarna oo qolada hadda maanta kale bolis ku gurub ah oo hadda ayaga howlgalaya oo kuwa markay soo laabtaan ay darajo isla qaadan doonaan haddii ilaah idin marka waa isku talo Waa- waa- waa- oo mahadcelineynaa siyaasada dowladda ee waa gartay tani Magaca madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku saabsan sidii loo tayeyn lahaa booliiska Soomaaliyeed.
waa gartay een, hadda waxaad ii sheegtay in dalal saaxiibo ah aad weyddiisataan een, howlahan ee, tababarada ee, saraakiisha ama leela sarkaalka een, ma jirtaa wax ka baxsan dalalka saaxiibka oo booliiska caalamka gaar ahaan ee, interpol wax wada shaqayn oo aad leedihiin iyo gacan noocan oo kale oo idinka siiyaan dhinac tababarada iyo qalabkaba Ha waa joogto een, tababarada ee, Interpolka laba nooc ayuu u kala baxaa Interpolka weyn oo aan qayb ka nahay booliis ahaan iyo Interpol loo yaqaano ee saddex toban dowladood ay ku dhan yihiin oo bariga iyo bartamaha Afrika oo loo yaqaano IAPka ayagana tababaro badan ayay noo qabtaan marka dadaalku wuu badan yahay een, runtii laakiin baahideena badan lama dareemayo waayo anaga baahideena badan yani in muddo aba booliiska Soomaaliyeed tababaro muu helaynin marka hadda sanadahan kulle un qorshaha loo loo digsan waxaa waaye haddii ilaahay idmo in la tayeeyo qofka sarkaalka booliiska si uu u noqdo qof booliis ah oo bulshada la tacaamuli kara waayo bulshada kalsoonida in la helo ayaa waajib ah in wax loo adeegaya waa bulshada waxaas ran in wax laga qabto waxaa waaye kala dambeynta iyo sharci soo celinta marka intaasoo dhan waxay keenaysaa inuu ahaado qofka qof kasbaday aqoon iyo aqoonta oo caadiga inay ilaahay qofka uu yani ma- ma- maskax ahaan oo xikmad ahaan u siiyey iyo aqoonta kale ee laga raadsiyo iskoolaadka iyo jaamacadaha iyo midda anagana laga rabo oo ah inaan aan siino qofkii nagu soo biira aqoontii ciidanimo ee asaasiga ahayd Ee, tababarka tababarada waxyaal heer bay kala leeyihiin waa tababarkii koowaad ee leeli sarkaal ee boliis iyo asaasiga ayaa sidaasaa lo- a- a- a- loo macneeya marka wax badan baa la baray oo xagga askarnimada ah iyo xagga yani yani boliisinka wax loo yaqaano boliising oo ah qofka inuu noqdo qof shuruucda ee si fiican loo baray ee si fiican loo baray inuu xuquuqa ah xuquuqda aadanaha uu uu- uu ilaaliyo si fiican loo baray in uu inta tabarta j- j- inta tabarta daran iyo dadka tabarta jilicsan uu wax badan u qabto in uu noqdo qof reporting ka samayn kara marka oo oo- oo xaalad ay dhacdo waayo si aad la socotid qofka booliiska isagoo keligiis ayaa xaalad qabsanaysa marka waa inuu ahaada qof u diyaarsan inuu xaaladaas ka warbixin karo uu wax qori karo oo kadib uu usoo gudbin karo madaxdiisa
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka dhacdooyinka ayaad la socotaane guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran ayaa iyagu maanta waxa ay maamulka gobolka banaadir kala wareegeen dhul markaasi ay ka samaysan doonaan xarun ay ku shaqeeyaan oo ay howlaha ay qaranka markaasi u hayaanna halkaasi uga sii wadaan haddaba guddoomiyaha guddigaasi madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran xaliimo ismaaciil xaliimo yari ayaanu waraysanay oo aanu ka waraysanay howlahaasi iyaga ah waxaana markaasi een, ka warramaysaa een, dhulkaasi ay la wareegeen iyo waxyaabaha ay doonayaan inay ku qabtaan xaliimo yari oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa hadalladeedii ka mid ahaa
بسم الله الرحمن الرحيم أم، waxaa mahadda iskale ilaahay weyn oo waaxid oona abuurtay waxaa maanta waxaa muddo soo soconnaba maanta waxaana lagu wareejiyey dhulkii loogu talagalay guddigan guddigan oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka meeshii ay ku shaqayn lahaayeen sida aad la socotiin guddigan waxaa la aasaasay julaay laba kun iyo shan iyo tobankii ilaa iyo hadda wuu soo shaqaynayay howlo aada u tiro badan uu qabtay kuwaasoo ka mid ahaa qalabeyn xafiis xafiiskaasoo ku yaala madaxtooyada dhexdeeda waxaa kaloo uu qabtay tababaro badana oo loo qabtay oo loo diyaarinayo guddigan maadaama aa ogsoontihiin doorasho hal cod hal qof waddankan inaysan muddo ka dhicin waqti dheerna ugu dambeysay dadkuna aqoonteeda ay ku yar tahay aanana qabin dad professional oo runtii si gaara usoo bartay arrintan laakiin ay qasab noqotay in guddigii la dhiso kabacdina dad khibrado leh aqoon leh soomaali ah in ay muxuu ahaa loo doorto guddigii oo la ansixiyey oo si adag loo ansixiyey muddo markaan shaqaynayna oo shaqadii bilaabna wixii noogu horreeyay oo noo soo baxay waxay ahayd xarunta madaxtooyada dhexdeeda inaysan noo noqon karin xafiiskii aan ku shaqayn lahayd nabadgelyo ahaan iyo sakuurita ahaan haa guddi ahaan way noo fiican tahay meesha noogu habbooneed waaye laakiin meesha ugu habboon shaqadeenna ma ahan sababtuna waxay tahay guddigan wuxuu u jiraa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan ayuu mas-uul ka yahay wuxuuna mas-uul uga yahay inuu gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod ah alxamdulilah marka haddii aan deganahay madaxtooyadii waxaa yaraanaysa xiriirkii aan dadkii la yeelanayno madaxtooyadu waa meel adag nabadgelyadeedu adag tahay aada sikuur oo ah u sahlanayn inuu qof kasta soo galo saacaduu rabo saacaduu rabana ka baxo taasaa nagu qasabtay marka inaan helno meel bannaan ah waxaan dhul weydiisanay dowladda prime ministerka madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha waxaan nidhi saan kuma shaqayn karno waxaan u baahannahay dhul waxaa la gaarsiiyey fariinteenna iyo codsigeennii waxaa la gaarsiiyey fariinteenna iyo codsigeennii duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka banaadir runtii aada noogu dhiga fulwaaday waxaa nala siiyey dhul baaxad ahaan u qalma oo cabirkiisa uu yahay lix iyo toban kun eber siddeetan dhulkaas oo loogu talagalay in laga dhiso xarumihii xaruntii weyneed ee guddiga qaranka madaxa bannaan ee soomaaliya ee doorashooyinka in laga dhiso xaruntaas waxay ku taallaa dhul u dhow eeraboorka dhulkaasoo laba kun iyo saddex iyo tobankii dowladdu ay la wareegtay dan guud ula wareegtay annaguna waxaa nahay hay-adaha ka mid ah oo danta guud loo siiyey waxaana noo suurageliyay runtii gobernatoraha gobolka banaadir inuu noo fududeeyo arrintaasayto waxaan runtii kaloo abaal uga haynaa dowladda jabaan oo dhulkaas noo dhisayso muddo saddex sano ana ku qaadanayso sanadkan qaybta koowaad dhisayso sanadka labaad qaybta kale sanadka saddexaadna qaybta ugu dambayso marka aan qaybo leeyahay waxaa waaye dhismaha dhismo aada u baaxad weyn ah wuxuu ka koobnaan doonaa xafiisyo wuxuu ka koobnaan doonaa xafiisyadii guddiga doorashooyinka ee sagaalka commishoner waxaa ku jiri doona xafiisyadii xoghaynta oo dhan iyo sekretariatkii iyo xogayihii joogtada oo shaqadaas wadaayay waxaa ku jiri doona hoolal waaweyn oo shirar lagu qabto waxaa geli ku jiri doona meelo dadka martida markay yimaadaan ay seexdaan oo oo guryo la seexda ah waxaa geli doona baqaaro waaweyn oo qalabkii la dhigaayo baarkino meelihii security-ga marka dhul aada baaxadiisa u yartahay ma aha lacagta gelaysana aada ay u badan tahay runtii haddii ilaahay noo soo fududeeyo shaqadiisana mar dhoway bilaabanaysaa maantana waxaan kusoo guulaysanay alxamdulilah gobernatorihiisi official ah inuu noogu wareejiyo lana tusiyo dadka soomaaliyeed ee la maran habaabiyey ee la yiri shakhsiyaadaa la siiyey inaan shakhsiyaad la siinin inaan xaliimiyaray dhulkaas la siinin inuu yahay dhul qaranku uu leeyahay in ay ka mid tahay meelaha lagu horumarin doono inaan ku gaarno hal cad iyo hal qof iyo dimuqraadiyad in waddankan lagu dhiso imkaaniyaadkii u taagnaa inay tahay hay-addaanayto waxaan ka codsanaynaa dowladda dowladdeenna een muxuu ahaa taageero buuxda inay siiso sidee horeba ugu soo siisay waxaan ka codsanaynaa gobolka banaadir sidoo kaleeto inuu taageeradiisa noo sii wada waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaynaa runtii booliiska taliyaha iyo ciidanka booliiska taliya maxamed sheekh sida wanaagsan uu noola shaqeeyo oo dhulkaasayta uu noogu suurageliyay inaan helno waxaan kaloo ayadana mahad u celinaynaa taliya een taliyihii hore ee nisa een een tuur yare oo isagana si fiican runtii nagala shaqeeya arrintaasayta inaan helno waxaan aad ugu mahad celinaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo runtii isagana noo qoray warqad oo oo daba taagnaa dhulkan in la helo een wasaara wasaaradda een wasaarad dowlaha madaxtooyada oo runtii isagana aad noo noogu kaalmeeyey dowladda uma kala harin in dhulkaasayto ay hay-addan hesho waxa waaye taariikhay u noqonaysaa inay dhilibadda u istaajiyeen qaranka meeshii lagu gaarsiin lahaa dimuqraadiyad iyo iyo iyo iyo iyo muxuu ahaa cadaalad saam ah maxaa yeele doorashada waxaa laga rabaa inay cadaalad noqoto een intaasaa ay ahayd maanta shaqadeenni waa waa mahadsantihiin
dhegeystayaal markana xildhibaan nuur faarax jumcaale oo ka tirsan xubnaha baarlamanka federaalka ee dalka ayaa baryahan waxa uu booqasho ku joogaa howleed degmada caabud waaqa oo ku taalla waqooyiga gobolka galgaduud waxaana halkaasi u tegay sidii uu islaaxin uga dhex samayn lahaa dhibaatooyin halkaasi ka dhacay dhowaanahan oo lagu geystay dilal ay ka mid ahaayeen dad markaasi dhaqan ah oo nabaddoon ay ku jireen oo halkaasi lagu dilay waxa uu ka warramaya xildhibaan nuur faarax jimcaale intii uu ku sugnaa degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxyaabaha uu qabsoomay iyo howlaha halkaasi u tegey gaar ahaan dilalkii halkaasi ka dhacay iyo hawshii uu ka qabtay
waxaan u joogay howlo la xidhiira kormeerka bulshada iyo qaybaha kala duwanee bulshada inaan la kulmo waxaan la kulmay odayaalka dhaqanka ururadaha kala duwan ee qaybaha kala duwan ee bulshada anoo kala hadlahaya intaas in sidii nabadda loo xoojin lahaa sidii wax looga qaban lahaa horumarinta bulshada hase yeeshee dhacdadii hadda dhowaan dhacday waxay nagu noqotay dhacdo kadisa oo odayaalka lagu laayay markaas ka bacdina waxaan gudagallay oo bilownay inaan wax ka qabanno sidii dagaalka sidayna wax kale u dhici lahayn waxaan la kulanay qaybaha kala duwan ee labada dhinac ee wax ka dhaceen dhinacii wax sameeyey iyo dhinacii lagu sameeyey waxaan ku howlanayn intii muddo ah sidii aan wax damba u dhici lahayn oo ay dagaalkaas u joogsan lahaa qoladii odayaalku ka dhintay waxay naga ogolaadeen inaynan wax damba samaynin inaysan tilaabo damba qaadin runtiina muddadii hadda lasoo dhaafay mashquul waxaan ku ahayn sidaan arrintaa u xakamayn lahayn waa ku guulaysanay ilaahay mahadiis odayaalkii la xiriiray dhinacii dhallinyaradii khaldantay ee wax dilayna iyaga laftigooda waan la xiriirnay waxaana ku guulaysanay iyaga laftigoodu inay ka garaabaan inay ka qoor keentaan inay tacsi ka keenaan iyaga laftigooda waa noo fadhiya waxaan hadda rabnaa inaanu gudagalno qaybihii kaleeto oo lagu wada hadalsiin lahaa ama hawshaas lagu bilaabi lahaa in la gudagalo odayaalka iyo ogaaska iyo kulligoodna waan kala hadlay waxaana rajaynayaa in dhowaan la gudagalo waxaan ilaahay ka baryahayaa inaan wixii dhacay wax ka dambeeyaa dhicin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee khusaysa arrintaanna waxaan u soo jeedinaynaa baaq ah in arrintan si deg deg ah loo soo farageliyo cid kasta oo qayb ka qaadan kartaana ay ka soo qayb qaadato oo ay timaaddo halkaan ay timaaddo oo laga wada hadlo oo arrintaa lagu xaliyo muddadan hadda aniga aan joogay runtii howlaha kan aan xoogga saaray ilaahay maadiis waan ku guulaysanay laakiin haddee haddii ay halkaas aan laga sii wadin waxaa laga yaabaa dhib intaa ka badan inuu ka yimaado ha laga wada qayb qaato ha loo soo gurmado hanala hana hana lagu dadaalo sidii loo xasilin lahaa nabadgelyada deegaankan iyo degmada cawda waad mahadsantihin
hay-adaha ammaanka ayaad hay-adaha lama dhegeystayaal weli waxaan nala socon dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhacdooyinka oo aan qaybihiisii daba markaasi ku sii siqayno markana dhegeystayaal laamaha ammaanka ee dalka ayaa iyagu maanta waxay soo saareen lambar gaaban lam lambar gaaban oo ay markaasi dadweynuhu ka wici karaan laamaha ammaanka haddii ay la kulmaan waxyaabo fadqalala ah oo markaasi dhan ka ah nabadgelyada waddanka gaar ahaan tan caasimadda iyo sidoo kale howlaha amni sugid ee baryahan ka soconayay magaalada muqdisho gaar ahaan waddooyinka waaweyn ee magaalada maadaama magaaladu ay isu diyaarinayso sidai ay u qaabili lahayd madaxda urur goboleedka wadamada qaaradda sidai ay u qaabili lahayd madaxda wadamada urur goboleedka afrika madaxda wadamada urur goboleedka igaad oo ku yaala barigan qaaradda afrika wadamada ku yaala weeyaane oo shirkooda uu ku dhacayo uu ka dhacayo magaalada muqdisho waxaan arrimahaasi ka waraysanay afhayeenka laamaha ammaanka cabdikaamil macalin shukri isagoo arrimahaasi ka hadlaya marka hore ha ku bilaabo lambarka ay u sameeyeen in dadweynuhu ay kala soo xiriiraan laamaha ammaanka bismillahi raxmaan raxiim aada mahadsan tahay siday kusan tihiinba waxaa jirto xaalado amni oo ay laamaha ammaanku ay aada isugu diyaar garaynayaan qaabkii amniga ay u adkeyn lahaayeen magaalada muqdisho iyada oo magaalada aada ogtihiin in maalinta talaada ah ay isugu imaanayaan madaxdii igad marka waxa waaye waxyaabaha oo laamaha ammaanku ay aada u danaynayaan waxaa kamid ah in bulshadu ay kala shaqayso amniga maadaama amnigu yahay mas-uuliyad wareed ay tahayna xaaladda hadda lagu jiro oo ah amniga in la sugo loo baahan yahay waxa ay inta badan ay indho u yihiin shacabku dagaalna ay hayaan laamaha ammaanku marka waxaa jiro number sagaal sagaal hal ah oo nagu talagalnay in muwaatinka soomaaliyeed marka uu arko culays amni ama uu dareemo in ay uu la kulmo waxyaaba midi ku ah amniga inuu numberkaas si fudud usoo garaaco kadibna jawaab deg dega uu helayo marka waa noocaan rabna inay kaga qayb qaataan dadku horeyba usii jiray inay kaga qayb qaataan amniga iyo waxyaabaha caqabada ku noqon kara amniga
waa gartay waa hagaagsan tahay ka waran howlaha soconaya beryahan waxaan ka warqabnaa magaaladii ammaankeeda in wadooyin fara badan la sugayey in wadooyin badan ay taagnaayeen ciidamada amniga laamaha ammaanka ka socday oo markaasi gawaarida la ilaalinayay bal howlahaasi sida ay ku socdaan iyo goorta ay soo dhammaan karaan bal iyo waxaa dadweynaha aad ka codsa lahaydeen haddii ay suurtagal tahay arrimahaasi amniga waxyaaba kaga aadan oo aad doonaysaan inay kala shaqeeyaan waxay ogsoon tahay waxay ogsoon tihiinba in maalmaha shalay iyo maantaba ay socodka gaadiidka dadweynaha jeedka waaweynaa aysan maraynin oo aan loo ogolayn sababta waxay tahay iyada oo cadowgan ummadda soomaaliyeed uu isku dayaya markasta inuu curyaamiyo ummadan markasta uu isku dayaya inuu dhibaato geysto waxaa looga barta cadowga in markii uu waxba uu qaban waayo xilliyada waxaan ku dhahay loo diyaar garoobay inuu isku dayo maalmaha ka horeeya inuu dhibaato geysto si saameynta dhibaatadaasi ay caqabad ugu noqoto howlahaas marka waxaan ka rajeynaa ummadda soomaaliyeed gebi ahaanteed in ay horumarkooda iyo horusocodkooda inaysan koox yar oo waxaan ku dhahay oo nabaddiida aysan waxaan ku dhahay dhibaatooyin aysan geysan marka asbaabo noocaas oo kaleeto ah ayay laamaha ammaanku diyaargaroy xil dheer ay galeen shacabkana boqol kiiba boqol madaxda qarankana way ka raaligelisay waa ayna u sheegtay hadafka laga leeyahay inuusan ahayn in qof shacaba la dhibaateey oo la dhigo inaas inaan loola jeedin in cadowgan ummadda soomaaliyeed isu ekeysiinayo ummadda soomaaliyeed dharkoodii midabkoodii iyo isu ekeysiinayo ku dhex dhuumanaayo inaysan u suurtoobin inay falal argagixiso ay ka geystaan waxaan ku dhahay ummadda dhexdeeda iyo barnaamijyadani dawliga ah ee socdo taas aya ayay tahay sababta jeedku ay u xiran yihiin waxaan rajeynaynaa inay muwaadiniinta soomaaliyeed ay qanaacad buuxo ay qaadanayaan ayna diyaar u yihiin maalmahaas inay ka qayb qaataan amniga inay qaybtooda sugaan inay wixii carqaladaha oo lagu samaynayo guryahooda ama jiyadka laga yaabo inay ka fog yihiin meelaha oo markaas ciidamada ay joogaan waxay ka dareemaan inay usoo gudbiyaan in mas-uuliyadda amniga oo mas-uuliyada wareedka ah in la wada qabto qaybtooda ka qaataan waxay ogsoontihiin maalmihii barakeysnaa ee ciiddahayd ayaa sooda lagu soo haayo maadaama maalmihi barakeysnaa welibana bishii dilxija oo waxaan ku dhahay ciiddii carafada ay lagu soo hayso oo ay ka mid tahay ashhur alxurum ay ka mid tahay dilxija sidoo kaleetana maalmihii farxadeed ee ay iyo ciidda ay nagu soo soo hayso waxaan ka rajaynaa ummadda soomaaliyeed inay ay ku ciidaan nabadgelyo inay nabadgelyadaas iyo waxaan ku dhahay ay ay ku ciidaan in waxaan ku dhahay ay ka qayb qaataan ayagoo ciidaayo oo nabadgelyo ku ciidaayo inay ka qayb qaataan amnigii waana aadan waxaan ku dhahay aan waxaan ku dhahay u hambalyeynaynaa shacubka soomaaliyeed waxaan ku dhahay xilligan isku soo aaday iyada oo farxado fara badan oo ah inay magaalada muqdisho ay marti geliso waxaan ku dhahay kulankii ama isuimaadkii madaxdii idad iyo waxaan ku dhahay sidoo kale iyo ciiddii intaba oo ayagana lagawada ciidaya dhammaan dowladaha islaamka ah oo dhan iyo dhammaan sidoo kale si gaar ahaan soomaaliya marka waxaan leenahay amniga qaabkaas ha looga qayb qaato waxaan ku dhahay sidoo kaleeto ciidahana dee waan soo dhaweyneynaa ciiddii waa maalmo barakaysan waa maalmo waxaan ku dhahay farxadeed waaye marka in farxadaas lagu ciidanaa taasna ku darsan lahaa
ugu dambayntiina dhegaystayaal maamulka gobolka banaadir ayaa waxay soo saareen awaamiir la xiriirta sidii aan markaasi xoolaha udxiyada ah maadaama ciiddii carafo ay nagu soo food leedahay inaan lagu dhex qali karin wadooyinka iyo xaafadaha magaalada si loo ilaaliyo nadaafadda iyo fayadowrka guud ee magaalada waxa ay sheegeen maamulka gobolka banaadir in markaasi xoolaha lagu gowraco halka loogu talagalay iyo kawaanka ay u diyaariyeen xoolo qalliinka ku yaalla magaalada muqdisho arrimahaas iyagoo ka hadlaya maamulka gobolka banaadir gaar ahaan dowladda hoose ee xamar marka hore afhayeenka maamulka gobolka banaadir ha ku hormaro waa cabdifataax cumar xalane dabadeedna taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar gaashaanla sar cabdinaasir maxamuud in la qarsho ayaa isagu markaasi ka hadli doonaa waxaan ugu soo dhow ciiddii oo ciidul adxa ah waxaan rabnaa magaalada muqdisho waxaa ku taalla laba kawaan oo sharciya oo dawladda hoose oggolaansho ka haysta ujeedka maanta aan u soo istaagay waxaa waaye in labadaas kawaan keliya xoolaha lagu qalo oo aan xaafado lagu qalin oo aan kawaanno kaloo barayfada lagu qalin sharciyadda duqa magaalada muqdisho wuxuu siiyey kawaan bari oo hadda aan taagannahay iyo kawaanka nasiib ee ku yaalla degmada wadajir labadaas kawaan keliya ayaa sharciya ayaga unbaana wax lagu qali karaa waxaan la hadlayaa degmooyinka xamar ku yaallo dhan taliyaashooda ciidamada ee ilaalinta deegaanka xamar ha oggolaanina in xaafad neef arya lagu qalo ha oggolaanina hay-ad amba kambani inay kawaan bareefad wax ku qalaan keliya waxaa wax lagu qali karaa kawaan bari iyo kawaanka nasiib labadaas kawaanaa sharciyad u haysta inay xoolaha qalaan cid kale ee xoolo qali kartaahay ma jirto haddaad hay-ada xoolo qalaya ee sadaqa la baxaya tihiin iyo haddaad tihiin qolooyin kale iyo haddaad tihiin ganacsato iyo haddaad tihiin ummad xoolahooda sadaqaysanaysa dhammaantiin waxaad sharciyad u leedihiin xaqla u leedihiin lidin adeego oo aad kawaanada sharcigaa timaadaan ma jiro kawaan kale oon labadaas ahayn hadalkayga inaad loo fahmaan rabaa waa kawaan bari iyo nasiib waan ku celcelinayaa ciddii intaas wax ka duwan samaysa ciqaaba iyo sharciyadeeda kulmaysa guddoomiyaasha degmooyinku waa amran yihiin taliyaasha ciidamaduna waa amran yihiin amarka duqa magaaladayna fulinayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo somaali meat combany waa kambani muxtarima oon ixtiraamayno oo xoolaha inta qalaan dhoofiyaan iyana waxaan leenahay xaq uma lihidiin inaad sa xoola ku qashaan kawaankiinna aad magaalada ku soo daysaan xaq uma lihidiin labada kawaan ee sharciya ha looga dambeeyo idigu waxaad u leedihiin sharciyad inaad xoolaha qashaan habaydaan aad dibadda u dhoofisaan laakiin inaad kambaniyaal kale iyo hay-ado kale xoola u qashaan ee aadnaan bixin canshuurtii dawladda hoose idinku lahayd sax ma iyagana waxaan raba inaan taa idhaahdo iyo kuwa la mid ahoo ayaga la mida oo xoolaha qalaya guud ahaan aad baad u mahadsantihiin waxaan rabnaa oo mar kale ku celinayaa in xoolaha lagu qali karo keliya labada kawaan ee kawaan bari iyo nasiib sidoo kale waxaan rabaa hay-adaha ammaanka ee shaqada amniga haya ee laga yaabo waddooyinka qaar inay xidhan yihiin in xoolaha la soo gudbiyo in labada kawaan xoolaha u socda loo fasaxo kadib waajibkiinna amni markaad gudataan xoolaha waa in kawaanada loo fasaxo si shaqadii ciidda loo qabto amniga waa in la xaqiijiyo xoolahana waa in la qalaa si hilib loo helo ciidda in la ciidaa la doonayaa yaan shacabka la arqaladaynin shacabku hilib ha helaano ammaankana xaqiijiya aadaad umasantiin alxamdulilahi shirkad alcarameyn maanta oo ay tahay bisha sagaalaad toban laba kun lix iyo tobanka ujeedka aan shirka u qabanayno waxaa weeye amar ka soo baxay duqa magaalada amarkaas wuxuu farayaa dadweynaha ku nool magaalada muqdisho maadaama ay soo dhowda ciiddii ciidul adxa in aan xoolaha lagu qali karin meel aan ahayn kawaanada loogu talagalo sida kawaanka madiine iyo kawaan bari waxaan dadweynaha u sheegaynaa ayadoo la fulinayo guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada amarkiisa ciddii meel kale lagu soo qabto cid ay mutayso doonto galaax aad iyo aad u badan si loo ilaaliyo nadaafadda bilicsimada bilicsimada caasimadda nidaamka muxuaha caafimaadka kala dambaynta kala amar qaadashada waxaan maanta amraynaa ciidanka ilaalinta deegaanka in aanay u dulqaadan cid kale meel kale ee aan ahayn kawaanada loogu tala galay oo dawladda hoose ay amarka ka bixiso duqa magaaladu ka bixiyey in aan lagu qali karin ciddii lagu arko ayagoo ku qalaya sharciga ayaa lala tiigsan doonaa waana dembi amar diiddo waxa lagu qaadi doona sidaas daraaddeed maxaan waxaan mar labaad idiin sheegayaa in aan lagu qali karin meel aan kawaanada loogu tala gala aan ahayn xoolaha loo qalayo ciidda iyo xoolo kalo wax kasta waxay ahaadaan
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana barnaamijkii dhacdooyinka inta ayaan caawa ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan oo kale intaan dib ugu kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu